duuqa cusub ee muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa hogaanka u qabanaya magaalo ay ku khayran yihiin daruufa adag waxa uu maalmo kadib ku fadhiisanayaa kursi duqii isaga ka horreeyay al-shabaab ay dileen dilkaasi oo ka dhaaqalka dowladda hoose oo ahayd halkii laga maamulayay amniga magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xaqiijinta amniga muqdisho waxaana magaalada xilligan ay tahay mid kala xiran dhammaan dhabayaasha kasoo gudba wadada wadnaha munaasabad uu xilka kula wareega guddoomiyaha cusub ayaa dadka ka hadla qaarkood ay dul istaageen daruufaha adag xasan maxamed xuseen muungaab duqii hore muqdisho ayaa sheegay in xilligan magaaladu ay kala xiran tahay magaaladan dhagax iyo waxaa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada ganjeelaa laamigeeda ku xihan ganjeelaa xihan annaga dhagax aan ka qaali jirnay hadda guddoomiya ganjeelaa xihan shacabka dhagaxi wax waa tii waaye meel walbaa lagu xihay jidcadigaa la xihay laamigaa la xihay xaafadiyaa la xihay noqo noqo ganjeelaa xihan baabuurka dekadda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaaladan waxaa laga yaabaa saddex maalmood wadadan yacni afasyooni inuu ku jiro ninka ganacsatada uu soo mara saaka uu ku arko afasyooni birina naasaab loodwana uu ku arko biri dambena tarabuunka uu ku arko halkiisi baabuura ususuqbacaaga canshuur labalaab oo dhabalhana waa laga qaada taasna hol u taalla waay waana aaminsanahay guddoomiye filish nin wax ka qaban kara inuu yahay waase haddii jaanis loo siiyo intaas yacni baabuurtii dhagaxi magaalada waa caasimadii waxaa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco baabuurta dhagaxa iyo kaawada ka keento yacni magaalada bannaankeeda ya halkii baabuur maanta hal kaarika dhagax ah ayuu afar labaatan saac magaaladan keeni karayaa oo qora saakow kaarika dhagaxa cilmacaanka soo qaadaa wuxuu safka gelayaa maxaan ku dheelaa meesha la yidhahda iskooska mariina caawa afar saac ayaa la soo daynayaa siyaasiyiin culamaa udiin odayaasha dhaqanka ee bulshada ayaa dhammaantood rajo ka muujiyeen duqa cusub ay ka filayaan in muqdisho uu ka saaro xaaladda u eg fooldiin oo aan lagu guulaysan amnigeeda si buuxda cumar maxamed maxamuud cumar filish guddoomiyaha cusub ee gobolka ahna duqa muqdisho ayaa durba taata uu tunta ku taagan dadka muqdisho oo ay lafdhabar u tahay waddooyinka kala xiran maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu inuu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa hase ahaatee taas beddelkeeda waa inaan qaadanaa tillaabo waa inaan qaadnaa tillaabo tillaabo kasta oo aan uga hortegayno waxyeeladooda waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga waxaan si deg deg ah u furi doonaa jidadka kala xihan ee magaalada muqdisho cumar ayaa xilka qabanaya xil ay ku hareeraysantaha muujado ay ka mid yihiin amniga muqdisho dhaqaalaha siyaasiyiin hadal adag oo kasoo horjeeda dowlad isaga soo magacaawday waxaana looga fadhiyaa siduu iskugu daadihin lahaa daruufahaas adag oo muqdisho ay wajahayso cabdulqaadiro key v o a muqdisho